dadweynaha reer jibuuti ayaa maanta aad u soo dhoweeyey isgacanqaadkii magaalada jidda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya maalintii shalay ay isku gacan qaadeen madaxweynayaasha jibuuti iyo eritereya waa kuwan qaar ka mida dadka reer jibuuti oo arrintaasi iga warramay muse cabsiya bucol baa layidhaha alxamdulilahi rabbilcaalamiin wix alla horta wixii nabada waa wax la soo dhoweeyay mudan tahay nabadu maaha wax lagu wacadfuro ilaahay ma haddii mar waddan dariiskayga oo mar in badan kala fogeyn haddaan isku soo dhowaanay waa nimcad ilaahay waana ku mahadinana aad baan ugu mahadinanaa madaxweynahayaga iyo ka kale soo u yimidayba nabadii way soo dhowday alxamdulilah nabadda annagu haddaan reer jibuuti nahay gacmo furan iyo weji furan iyo qalbi furan baan ku soo dhoweynaynaa
maxamed raalbuux wallaahi sidaa walaalka sheega weeyaan nabaddu waa waxaa weeyaan nimcadda ugu horraysa uu ilaahayna siiyo markaas waxaanu aragnay laba waddan oo darisa oo weligoodba isla noolaa ina maantana laisku soo dhoweeyo insha alla waan ku faraxsannahay annagu asalaamu calaykum aniga waxaa laydhaha walaal aadan nuux baa laydhaa wallaahi horta waxa weeyaan sidaa raggaa walaalaha ay sheegeen nabadii horta waxa weeyaan wax lagu doorsan kara ma jirto iyadaana ugu fiican waxa adduunyada lagu caanamaalana waa nabad aragtidayda haddaad i weyddiiso wallaahi horta fikirkaasu waa fikir aad u fiican laakiinse horta dee ma dhaqan galaya waa su-aashaa weyn waxaa annaka naga maqan dhul baa naga maqan dad baa naga maqan dee wixii heshiis baa dhacay oo afoon annakuma doonayna dhulkiina waa inaan hello dadkiina waa inaan hello waa intaana inta muhiimaya annaku aan u jeedaba dee iminka waa bilow labadii madaxweynaha isgacan qaaday soo ma soo socdaan arrimahaasuna wallaahi dee horta ilaahay baa garanaya arrimuhu waa arrimo siyaasadeed dee wixiina ninkan eritariyaanguna horta nin lagu talagali kara maaha annaku laakiin reer jabuuti haddaan nahay shaki yaa nugu jiro de horta war dadkayagii iyo dhulkayagii baan leenahay su-aasha ugu weyn waa inaad taa hortanabadda taasaa ugu muhiimsan taa weyn aniga aragtideedu duqii hore magaalada jibuuti cabdiraxmaan maxamed geelle oo loo yaqaan cabdiraxmaan tayigs kana mida madaxda mucaaridka jibuuti ayaa isla marka hore ii sheegay siday u arkaan ka mucaarid ahaan isgacanqaadkii madaxweynayaasha jibuuti iyo eritreya dhinacna waan ka xunnahay dhinacna waan ku faraxsannahay waxa aan ku faraxsannahay in waxay bilow noqdaan waxaan ka xunnahay in madaxweynihii jibuuti la jiijiido runtii aad bay foolxun tahay waan ognahay wadahadallada marka laamba qaadayo guddiyaa ka soo shaqeeya hoos ahaan baa looga soo shaqeeyaa marka ay wax bislaadaan ee dheriga laga dhigo ayaa madaxweynayaashu ay isku yimaadiin la saxeexaa wax waa nasiib darro horta in halkaa la tego wax la soo saxeexi waayey laakiinse waxaan soo dhowaynaynaa inay waxaani ay bilow tahay rag ayaa naga maqan dhul ayaa naga maqan waan ku faraxsannahay qaabka uu hadlayey wasiirka arrimaha dibadda maxamuud cali yuusuf waayo waxa weeyaan waxaa na midaynaya ee mid naga dhigaya wadaninimada dhabarnimada dadka reer jibuuti wixii ka maqan rag iyo dhul naga maqan inaan u midowno dhinac ka wada jeesanno waa muhiim waana laga maarmaan waana soo dhowaynaynaa madaxweynayaashu way isgacan qaadeen markaasi bilaabmaysaa hawshiioo loo tallaabayaa qaybihii kale in guddiya la sameeyo la wada fadhiisto laga hadlo dhulkii la kala haystay iyo maxaabiistii miyaanu dowgu sida ahayn oqoonta ilaahay uuna siiyey ama aan wax ku barannay xagga wadahadallada iyo heshiisyada adduunka qaabka ay u shaqeeyaan in la soo shiilo laga soo shaqeeyo waxaan ognahay in muddoa madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha etoobiya inay hawshan soo shiilayeen ka soo shaqaynayeen laakiinse waxaan u arkaynaa in qaabka loo maareeyey ama qaabka hadda ay u socoto inay waxyaabo kale ay ku jiraan waayo heshiisku marka uu bilaabmo maaha muhiim inay madaxdu isarkaan laakiin muhiimku waxa weeyaan madaxdu inay ku duceeyaan ay wax saxeexdaan haddana ma hayno wax la kala saxeexday oo lagu heshiiyey ma hayno dadka reer jabuuti qaarkii ayaa ku eedeynaya qolyaha mucaaridka inay inta badan baryahan dambe intay socdeen howlahan kala duwan ee degmada geeska afrika dabaylahan siyaasadeeda ka socday inay fursad u noqdaan ay dowladda ku soo ritaan soo lama odhan karo arrintan maalintii shalay isku soo dhoweysay madaxweyne ismaaciil cumar gelle iyo madaxweynaha eritreya wejigabax bay ku tahay qolyaha mucaaridka jibuuti sidaan horey uga dhawaajinay v o eda uga sheegnay sidaan boggeyga internetka ama ummaddeeda aan ula wadaagno annaku dad dhabarah baan nahay dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay wixii ismaaciil cumar baan ka soo hor jeednaa siyaasaddiisa horumarinta iyo maaraynta gudaha dalka uu ku hayo iyo wixii xataa dabadda siyaasadda dibadda qaabka uu maaraynayo waa kasoo horjeednaa taasi kama dhigna in dalkayaga iyo dadkayaga wixii dan u ah inaan ka soo horjeedno oo aniga hadeer ku lahaa ee, waan soo dhowaynaynaa hadalka maxamuud cali yuusuf uu ku hadlay ee ah in horta raggayagii iyo dhulkayagii la raadcatigo oo inta aanan wax la kala seexan aan ogaano dadkayagii halkay ku dambeeyeen aan ogaano dhulkayagii halka uu ku dambeeyey markaas wixii waajibna saaran sideeda ayaan uga soo baxnaa kama gagabanno mucaaradnimaduna waa xilkasnimo waa waayeelnimo waa oqoon iyo aragti weeyi marka dowladda jibuuti ee, inkastay mucaaradka caburiso inkastay cadaadiso inkastay dhib ku hayso laakiin waa- waa wadi- ogtahay- laakiin wadiga sidan u hadlaya cabdiraxmaane miyaanay markaa ahayn dimuqraadiyad wanaagsanoo ilaan afkaa doontaad ku hadlaysaa iminka Ee, hadalka maaha hadalku waxa weeyaan waa v o a waxaan la hadlayo waa meel madax bannaan idaacadda jibuuti kama hadli karo xagga dowladda jabuuti oo aan wax ka weydiiyey inay arrintan mucaaridka wax jawaaba ka bixiyaan ayaa waxay ii sheegeen inay wakhtigan imika ay ka gaabsanayaan arrimahan rabadaan muuse v o a jibuuti